bismillahi raxmaan raxiim waa salaamayaa dhammaan bahda saxaafadda sidaad la socotaanba maanta waxaa kulankoodii caadiga aha yeeshay golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug kulankaasi runtii wuxuu ku saabsanaa ama waa lagaga hadlay qodobo dhowr ah oo ugu horeeyey warbixin madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo uu golaha wasiirada ka siiyey shirkii madashada qaran ee uu kaga qayb galay magaalada muqdisho iyo qodobadii kasoo baxay iyo maaragtay heshiisyadii iyo waxyaabihii maaragtay inta badan maaratay kasoo baxay shirkaasi iyo gaar ahaan wixii ka qusiiyey maaratay galmudug intaas kadib golaha wasiirada waxa ay si aad ah uga hadleen arrimaha ku saabsan amniga arrimaha amniga runtii sidaa la socotaanba waxa ay muhiim u tahay nolosha iyo weliba deganaanshaha iyo dowladnimada galmudug sida la socotaanba maalmihii ugu dambeeyey magaalada cadaado iyo maaragtay deegaanka gudi laba inta udhexeysa waxaa ka jira waxaa ka jiray shaqaaqooyin yar oo maaragtay ku saabsan dhinaca amniga arrimahaas hadda waa la xaliyey sida la socotaan waxaa magaalada soo gaaray wafdi oo hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk soomaaliya runtii hadda arrimahaas ama shaqaaqooyinka caynkaasa waa dhammaadeen arrimuhuna waxay u socdaan si maaragtay habsami leh wixii khilaafa ahaa oo arrimahaasi ku aadanaana guud ahaanba hadda waa la xaliyey runtii waxaa iyadana si aad ah looga hadlay arrimaha dhaqaalaha oo runtii lafdhabar u ah jiritaanka iyo maaragtay nolosha iyo weliba dowladnimada galmudug arrimahaasna runtii bajad iyo weliba qaab farsamaysan ayay golaha wasiiradu goordhow ka soo saari doonaan dhinaca dhaqaalaha gaar ahaana waxaa diiradda la saari doona oo la caddayn doonaa shaqooyinka wasaaradaha iyagu ku shaqo leh daqliga si markaasi loo kaabo baahiyo badan iyo weliba carqalado badan oo runtii xiriir la leh amni darada iyo maaragtay daciifnimada iyo waxaasoo dhan xiriir la leh arrimahaas iyaguna mar dhow insha allahu golaha wasiirada waxay kasoo saari doonaan ayadana ajinda cad iyo weliba bajad qeexan oo ku aadan dhinaca dhaqaalaha waxaa iyadana si aad ah looga hadlay sidaad la socotaanba dowladda turkigu waxa ay bixisay gargaar raashin ah oo la gaarsiiya dhammaan maamul goboleedyada dalka raashinkaasi wuxuu kasoo baxay magaalada muqdisho qasmiga ay lahayd dowlad goboleedka galmudug runtii wuuna soo gaaray raashinkaasi haddana waxa uu yaalaa magaalada gaalkacyo raashinkaas golaha wasiirada ayaa looga saari doonaa guddi iyagoo soo qeexa qaabka uu ku baxayo raashinkaas haddaan nahay dowlad goboleedka galmudug waxaan caddaynaynaa oo aan ballan qaadaynaa raashinkaasi oo runtii qof kasta oo galmudug ku noole uu xaq u leeyahay iyo deegaan kasta oo ka tirsan dowlad goboleedka galmudug in raashinkaasi sidii loogu talagalay uu gaari doono deegaanada uu gaari doono runtii waxa uu isugu jiraan dhammaan deegaanada galmudug ay tahay kuwa xitaa kuwa ay joogaan qolooyinka nabadiidka ah insha allahu deegaanadaas way gaari doonaan raashinkaasi si aad ah waa dareemaynaa in inta badan dadka reer galmudug ay dhagaha u taagayaan raashinkaasi mucaawinada ah oo ay ka horsugayaan marka saacadaha soo socda guddigaasi wuxuu soo saari doonaa farsamadii lagu gaarsiin lahaa deegaanada mucaawinadaas intaas ayaa laga hadlay maantay shirkii golaha wasiirada aada iyo aad ayaadna umahadsantihi runtii raashinkan waxaa magaalada muqdisho ka soo raray guddi heer wasiir dowlad goboleedka galmudug iyo maaragtay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya raashinkaas waxaa contract kusoo qaatay qaar ka mid ah ama heshiiska raritaanka waxaa soo qaatay qaar ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed iyaga ayaana runtii mas-uuliyadoodii yani maaragtay kusoo gaarsiiyey galmudug haddana raashinkaasi wuxuu ku jira goobo loogu talagalay runtii sidii loogu talagalay uu raashinkaasi ku bixi doona hadii ilaahay golaha wasiirada go-aankooda maanta uu ka mid ahaa in dib loogu in dib loogu laabto heshiisya dhowr ah oo ama amara hore oo golaha wasiiradu ay ka dejiyeen dhinaca isbaarooyinka sharci darada ah waxaan xaqiijinaynaa inaan galmudug aanay mar dambe u dul qaadan doonin isbaaro dambe oo sharci darro ah horey ayaana golaha wasiiradu ay go-aan uga gaareen in cid kasta oo dhigata isbaaro sharci darro ah ay iyadu mas-uul ka tahay wixii markaasi soo gaara naftooda go-aankaasina waa go-aan hore u dhacay insha allahu mar dhowna si rasmi ah ayuu u dhaqan gelaya saxaafadda ayaana u bandhigaynaa insha allah xilligaas rasmiga ah waxaa tahay marka mudane wasiire raashinkan asaga goormaa lagu wadaa inaad qaybisaan
raashinka waa kuu sheegay maantay waxaa loo saaray guddi heer wasiir ah saacadaha soo socda iyo weliba wax xilliga ugu dhaqsiyaha badanna raashinkaasi wuu gaari doonaa goobihii loogu talagalay waa tahay shirkiina ma ka mid ahayd arrimaha doorasho ee la filayo dabayaaqada sanadkan inay ka dhacdo soomaaliya si fiican ajendayaasha shirka ayay ku jirtay warbixintii madaxweynuhu uu ka keenay shirka madasha qaran ayay maarti ku jirtay waxyaabaha inta badan shirka aan diiradda ku saarayna waxaa ka mid a u diyaargarowga doorashada dhowaan ka qabsoomi doonto maamul goboleedyada gaar ahaana galmudug dhinaca amniga iyo haddii ahleeda dhinaca u diyaargarowgaba intaba galmudug diyaar ayay u taha arrintaas